بسم الله الرحمن الرحيم تحريم صب المسلم ومqاaتلته waxaa xadiidka sideedaad uu ka waramayaa xaaraannimada in qofka muslimka allacaayo ama lala dagaalamo can cabdillaahi bni mascuud cabdillaahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalliha ka ahaadee ana annabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalam qaala uu yidhi sibaabu lmuslimi ruuxa muslimka ah caydiisa la caayo ee la aflagaadeeyaa fusuuqun waa taacad ka bax ay khuruujun can taacati araxmaan wa qitaaluhu ruuxa muslimka ah in lala dagaalamo oo lala diriraana kufrun gaalnimo weeyi rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey qultu waxaan idhi baa uu yidhi mu'alifku xadiidkaa isagoo sharxaaya qowluhu sala allahu calayhi wasalama wa qitaaluhu kufrun odhaahda uu nebigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam wa qitaaluhu kufrun ruuxa muslimkaa in lala dagaalamaa waa gaalnimo odhaahda uu nebigu yidhi laysa ma ahaanin huwa kaasi yacni kufriga ama gaalnimadaasi alkufra alakbara gaalnimadii weynayd ma aha macnaha waxa uu sheekha kitaabka qore uu tilmaamayaa ana alkufra kufraan kufrun akbar wa kufrun asqar in gaalnimadu ay laba tahay gaalnimo weyn iyo gaalnimo yar waxaa looga jeedaa gaalnimo weyn inuu qofku xeradii islaamka kaga baxay oo muslimba aanu ahayn waxaa loo jeedaa gaalnimo yarna qofku inaanu weli xeradii islaamka ka bixin oo muslim uu yahay laakiinse daacadii ilaahay uu khilaafay oo faasiq uu noqday ama caasi yacni waxa weeyaan kufru lasqar waa muslimka caasiga ah waayo macaasida iyo kabaa'irtu waa min acmaali lkufaar waa acmaasha gaalada ee acmaasha muslimiinta ma aha marka waxaa mualifku yidhi odhaahda uu rasuulku yidhi waqitaaluhu kufrun laysa huwa alkufra alakbara yacni gaalnimadaa la sheegay ee la yidhi muslimka ama qofka muuminka oo lala dagaalamaa waa gaalnimo kii weynayd ma aha buu yidhi sheekhu falaysa fiihi xujatun liman yukafiru saaxiba alkabiira xadiidka daliil uguma sugna dadka waxa weeyaan dadka ku gaalaysiiya dunuubta ama macaasida waaweyn oo macnaha madhabka khawaarijta ayaa waxaa ka mid ah qofka dembi weyn la yimaada inay yidhahdaan wuu gaaloobay hadduu waxado hadduu zinaysto hadduu khamro cabo hadduu dembi kala galo oo weyn waxaa madhabka khawaarijta ka mid ah inuu ku gaaloobayo laakiin madhabka ahlu sunnaha iyo dariiqa xaqii waxa weeyi haddaanu macsiyada aanu banaysan oo istixlaal aanu ku samayn yacni kabiirada iyo macaasida uu samaynayo kuma gaaloobayo ee waxaa lagu gaaloobaa un dee hadduu istixlaashado mar haddaanu camalkii ahayn camal kufri ah oo mukafir ah lidaatihi waxa weeyaan dee mujarad macsiyada wain kaanat kabiira noqon mayso mid qofku uu ku gaaloobo madhabka ahlu sunna waljamaca laakiin khawaarijdu waxay leeyihiin mar hadduu kabiira min alkabaa'ir ba la yimid yakfur toos buu ugu gaaloobaya waxa uu yidhi markaa odhaahdaa nebigu yidhi waqitaaluhu kufrun gaalnimadii weyneyd ma aha ee waa kufrun asqar oo macnaha waxa weeyaan dee waa faasiq oo macsiyo ayuu ku dhacay oo daacadii ilaahay buu khilaafay laakiin ma gaaloobin falaysa fiihi xujatun liman yukafiru saaxiba alkabiira xadiidka daliil uguma sugna kuwa dadka ku gaalaysiiya dembiyada waaweyn markay galaan waqad ahbata allahu lilqaatili camdan mutlaqa aliimaan waxaana ilaahay u sugay lilqaatili camdan kii si badheedha wuxu dilay waxaa haddana ilaahay usugay mutlaqa aliimaan iimaankii waa usugay oo yacni xeradii iimaanka ilaahay kamuu saarin oo fa qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa halkee daliilku kaga jiraa wuxuu kaga jiraa waxa alla uu yidhi wain taa'ifataani haddii laba qolo ama laba qaybood oo min almu'miniina mu'miniintii kamid ihi iqtataluu ay diriraan oo ay dagaalamaan hee fa aslixuu heshiisiya baynahumaa dhexdooda waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamo uu yidhi laba qaybood oo mu'miniintii ka mid ah hadduu dagaal dhex maro heshiisiiya markaa shaahidku waxa weeye iyagoo dagaalamoo diriray oo seeftii iyo hubkii iskula baxay ayaa haddana la yidhi min almu'miniina min alkaafiriina lama odhan marka dagaalkay dagaalameen iimaankii kama saarin hadda eeg sheekhu wuu sii wadaa hadalka alaaya waxa uu yidhi markaa faahbata allaahu lahum ilaahay wuxuu u sugay labadan qolee diriray aliimaana iimaankiibuu u sugay maca kawnihimaa mutaqaatilatayn iyagoo diriroo dagaalamay ayaa haddana iimaankii loo sugay oo la yidhi wa in taa'ifataani min almu'miniina hadda u fiirso lama odhan min alkaafiriina marka taasi waxay deliil u tahay dagaalkay dagaalameen labadaa qolee mu'miniinta ka midihi iimaankii kama saarin ee weli waa mu'miniin haddana iyagoo dagaalamoo seefaha iskula baxay marka halkaa waxaad ka fahmaysaa odhaahduu nebigu yidhi wa qitaaluhu kufrun inaanay gaalnimadii weyneyd ahayn waayo dagaalanka la dagaalamo haddii gaalnimada weyn lagu gelayo dee waxa weeyaan lama yidhaahdeen min almu'miniina ee waxaa la odhan lahaa min alkaafiriina marka aayaddaa iyo xadiidkaasi way isfasirayaan waxaanay caddaynayaan kufriga iyo gaalnimadu inay laba tahay waxaanay raddi ku tahay kuwa waxa weeyaan dee kabiirada iyo dunuubta dadka ku gaalaysiiya ama diidaba inuu kufrigu qaybsamo ilaan dadka qaar baa yidhaha gaalnimadu maba qaybsantee gaalnimo waa gaalnima uun raddi bay ku tahay waayo dee ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa qaybiyey oo nebigu markuu yidhi wa qitaaluhu kufrun ilaahayna uu yidhi wa in taa'ifataani min almu'miniina sunnada iyo kitaabkuna ay issharxayaan oonay iskhilaafayn ila ilaahay wuxuu yidhi wanazalnaa calayka adikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim eh taasi waxay daliil u noqotay ana alkufra kufraan inuu kufrigii laba yahay kufrun akbar wa kufrun asqar wa qaala tacaala rabbi waxau yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan markii ilaahay ka warramaayey dilka iyo qatliga iyo qisaasta ka waajibaysa qofkii qof dila in loo qisaaso ayaa alla wuxuu yidhi faman cufiya ninka loo cafiyo lahu isaga min akhiihi walaalkiisii uu dilay xaggiisa looga cafiyo shay-un wax ninka walaalkiisii maqtuulka ahaa ee uu dilay dhiiggiisii wax laga cafiyo ee macnaha qisaastii in loo dilo laga dhaafo laakiin magtii ama diyadii uun dee waxa weeyaan laga dalbo hee faatibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaan yacni kii wax dilay ehelkiisii iyo awliyadiisii iyo ama xigtadiisii mas-uulka ka ahaydna waxaa waajib ku ah inay waxa weeyaan dee si wanaagsan ay u raacaan oy u dabagalaan oo xaqoodii dee magta ay ku lahaayeen mooye wax ka badan aanay ka dalbin wa adaawin ilayhi biixsaan yacni kii waxa weeyaan wax dilay ee gacanku dhiiglaha ahaana isagana waxa weeyaan si wanaagsan inuu isaga bixiyo wa adaaun ilayhi biixsaan yacni kii waxa weeyaan dee weliyu dam ee laga rabay waxaan ujeedaa kii maqtuulka qatliga la yimid ee la doonayay inuu magta bixiyana inuu si wanaagsan isaga bixiyo waa dadkii waxa weeyaan ninka qaatilka ah ehelka u ahaa ee waajibku ahaa inay dee magta bixiyaan ashaahid markaa waxa weeye faman cufiya lahu min akhiihi shay-un waxa uu yidhi ay cafaa waliyu lmaqtuul yacni haddii uu cafiyo ninkii la dilay kii xigtadiisa ahaa ee mas-uulka ka ahay weligiisii hadduu iska cafiyo cani lqaatili kii wax dilay hadduu iska saamaxo oo fa asqata alqisaas qisaastii uu ka rido uu ka dhaafo ila diya laakiin magtii uu ku daayo uu yidhaha magtii un baan kaa rabaa sidaa macnuhu weeyi faman cufiya lahu min akhiihi shay-un waxaa looga jeedaa qofka qisaastii laga dhaafo ee laga dalbo uun diyadii inuu mag iska bixiyo laakiin aan la dilin qofkii shaahidkuna waxa weeyi fa ahbata alukhuwa ilaahay wuxuu sugay walaalnimadii u dhaxaysay bayna alqaatili kan wax dilay iyo wa bayna waliyi lmaqtuul ka la dilay kii mas-uulkiisa ahaa ee dhiiggiisa doonayey waalmaqsuudu bihaa walaalnimadaana waxaa looga jeedaa ukhuwat liimaan walaalnimadii iimaanka falam yakhruj bilqatli dilkii uu geystay qaatilku kagama bixin minhaa walaaltinimadii iimaanka famaa duuna alqatli dilka wixii ka sokeeya oo min almacaasi macaasida kala ihina min baabi awlaa iyadaaba ka sii mudan oo uga sii munaasabsan inaan dee walaalnimada iimaanka lagaga bixin ka zinaa wasariqati sida zinada iyo xadida iyo macaasida kale la midka ah haddaba aayadda halkan waxa uu mu'alifku ka deliishanayaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ukhuwada laga dhexaysiiye qaatilkii iyo waliyu lmaqtuul oo waxaa qaacide ah alukhuwat aliimaaniyatu laa tantafi maca almacaasi wa in caduma walaalnimada iimaanka ilaa ukhuwadu waa laba oo ukhuwat diin iyo ukhuwat nasab yacni walaalnimadu waa labada imaa in nasabkiiyo wada dhalashada walaalo lagu yahay wa imaa in diintiiyo iimaanka lagu walaaloobo walow nasab iyo xigtaba yo idinka dhaxayna haddaba waxaa la yidhi ukhuwada iimaaniga ee diintiiyo iimaanka lagu walaaloobaa yacni kuma zuusho kuma baaba'do haddii macaasi fara badan lala yimaado haba weynaatee laakiin waxaa walaalnimadu ku zuushaa uun marka iimaanka uu zuulo wainamaa tantafi biintifaa'i aliimaan waayo ukhuwada diintu waxay ku xidhan tahay iimaanka iimaankoo la waayuunbaa iyadana la waayaya ilan waxaa la yidhi inama almu'minuuna ikhwatun marka asaaska ukhuwada ilaahay ku xidhay waa iimaanka markaa qofku dembi kastoo u galo walaalnimada iimaanigii kama zuulaysa oo walaalkaa uun xagga diinta laakiin waxaa walaaltinimada iimaanku ay zuushaa oy baaba'daa marka diintii iyo iimaankii iskukin keenay la waayo un markaasoo keliya unbay zuushaa shaahidka markaa aayadda ku jiraa waxa uu yahay ninkan qaatilkaee gacanku dhiiglaha ihi walaalnimadii iimaanku kamay zuulin oo waa tan la yidhi faman cufiya lahu min akhiihi ninka walaalkii xaggiisa looga cafiyo shay un marka walaalbaa lagu tilmaamay markaa qaatilkii iyo maqtuulka kii weligiisa ahaa inay walaala yihiin baa la tilmaamay haddii qaatilku uu gaaloobana lama yidhaahdeen min akhiihi ilan gaal iyo muslimo walaalaa lama yidhaahdeen markaa min akhiihi marka ukhuwada laga dhexaysiiyey kii wax dilay iyo kan la dilay mas-uulkiisii ayaa waxay astaan iyo daliil u tahay inaan qatliga iyo dilka aan diinta lagaga bixin oon lagu gaaloobin haddaan la xalaashan mar walba shardigaa istixlaalka ogow waayo qofku macaasida iyo dilka muslimiinta hadduu banaysto oo u yidhaha ya iga xarime waa i xalaale wuu ku gaaloobaya gaalnimadana waxaa keensanaya istixlaalkaa laakiin isagoon xalaashan oo inay xaaraan tahay u arka haddana qofkii dee macaasidii iyo dunuubta hadday ka dhacdo dilkii iyo dembigii kalaba dee ku gaaloobi maayo laakiin faasiq ayuunbuu ku noqonaya wa fi saxiixayni saxiixaynkana waxaa ku sugan min xadiidi abi darin xadiidka abi dar uu warinaya can inabiyi nabigana uu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi nebigu maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo qaala yidhaahda laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane uma maata calaa dalik dabeed arrintaa ku dhinta tawxiidka iyo waxdaaniyada marka shahaadateynka tii horun baa la cabiray oo waxdaaniyada alleh waxa weeyaan shahaadadii rasuulkuna waa soo gelaysa oo yacni qofka dee shahaadateynku uma taam noqdo ilaa labadaba uu israaciyo markaa qofka qira laakiin waxaa loogu kaaftoomay un dee tii kalena way soo hoosgelaysaa markaa qofka qira ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jiro alle mooyaane nebi maxamedna rasuulkii ilaahay uu yahay dabadeedna tawxiidkaa ku dhinta waxa weeyaan jannada waa gelaya maa min cabdin addoon ma jiro kaasoo qaala yidhaahda laa ilaaha ila allah uma maata calaa dalika dabeed sidaa ku dhinta ilaa hadduu jirase dakhala aljanna jannada ayaa uu gelaya oo maxaa loo yidhi qof kastoo ashaahataa jannaduu gelaya sow lagama yaabo isagoo ashahaadanaya haddana ahlu naar inuu noqdo limaada maxaa loo yidhi dakhala aljanna iyadoy suurowdo inaanu jannaba gelin oo isagoo ashahaadanaya naarta lagu shubo limaada jazaaka allahu khayran waxaa loo jeedaa xataa naarta hadduu ku horeeyo ma'aalkiisa dambe waa jannada marka waxaa lagu awilaa oo la yidhaahdaa ilaa dakhala aljanna xaalan aw ma'aalan waxaa looga jeedaa xaalan ama isla markaasuu hore ka galaa waana in cafaa canhu haddii ilaahay cafiyo ila ilaahay waa kariimo waa deeqsi wuu saamaxaad iyo cafis badan yihi waxaana caqiidada ahlu sunnuhu ay tahay ahlu lkabaa'ir min ummati muxamedin sala allahu alayhi wasalam taxta almashii'a in sha'a cadabahum wain sha'a cafaa canhum yacni dadka ahlulkabaa'irka ee macaasida ku jira iyagoo muslimiinta ah waxa weeyaan haddana dee macaasi badan iyo kabaa'ir xambaartaa ilaahay mashii'adiisay ku hoos jiraan oo hadduu ilaahay doonana waa cadaabaa hadduu ilaahay doonana waa cafiyaa markaa dakhala aljannata waxaad leedahay xaalan isla markaasuu hore ka galaa waa hadduu ilaahay cafiyo aw ma'aalan ama cidhibtiisa dambaa jannada ku dambaysa waa haddii cadaabka lasoo mariyo macnaha muwaxidku labadaa xaalo midkoodun weeye markaa mar walba dakhala aljannata laakiin ama horuu ka gelayaa ama gadaaloo de xagga dambe ayuu ka gelayaa oo xataa muwaxidka haddii naarta la geliyo marka macaasidii laga soo maydho ee wuxuu galabsaday laga soo gooyo wuxuu ku dambaynayaa uun fi ljanna walidalika nin muwaxidihi naarta kuma waaro abadan kuma waaro yani gaalada iyo mushrikiinta ayuunbaa naarta ku waarta eh muwaxidiintu kuma waaraan xataa hadday soo maraan waa laga soo saaraa qultu waxaan idhi buu yidhi abu dar wain zanaa wain saraq rasuulkii allow haba zinaysto oo haba xada eh miyuu jannada gelayaa qaala wuxuu yidhi markaa wain zanaa wain saraq haba zinaysto oo waxa xado qultu waxaan idhi wain zanaa wain saraq waa abu dar rasuulkii allow miyuu jannada iska gelayaa haba zinaysto waxa xadee qaala wain zanaa wain saraq wuxuu yidhi haba xado oo waxa zinaystaba qultu waxaan idhi waa markii saddexaad wain zanaa wain saraq rasuulkii allow miyuu jannada gelayaa haba zinaysto oo waxa xadee qaala wain zanaa wain saraq wuxuu yidhi haba zinaysto oo waxa xadee jannada waa gelayaa calaa raqmi anfi abi darrin maca raqmi anfi abi dar abi dar sankiisu haba boodhoobe macnaha waa sandulle adigu ama doon ama diid oo abidar haba diida e waxa weeyaan jannada waa kii gelaya macnaha rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu arkay abudar inay yacni waxa weeyaan aada iyo aada ugu yar adkaato uu ku celcelinaayo rasuulkii allow ma jannaduunbuu gelayaa xataa zine iyo sariqa hadduu ku dhaco nebiguna saddex jeer markuu ku celiyey ayuu markii saddexaad wuxuu yidhi wain raqima anfu abidarin abidarow adiga yay kula noqonba adigu diidba sankaagu haba boodhoobo laakiin jannada wuu gelayaa wain zanaa wain saraq wa kaana abu darin abu dar wuxuu ahaa idaa xadatha bi hada xadiidkaa markuu ku warramay dadka uu sheego qaala kii yidhaahda ayuu abu dar ahaa wain raqima anfu abi darin abu dar sankiisu haba boodhoobo yacni intaa wixii ka dambaysay abu dar xadiidkaa dadka markuu u sheegayo markuu u sheeguu dhammeeyo muxuu ku gebagabayn jiray jannada wuu gelayaa wain raqima anfu abi darin isagaa isku jeeda abu dar sankiisu haba boodhoobo haba diido ama ha la xumaataba eh ama ha doono ama ha diida eh mar layba waa kii jannada geli ayaa uu odhan jiray waxaa walaalayaal marka xadiidka laga qaadanayaa kabaa'irta iyo macaasida dadka muslimiintu ay sameeyaan inaanay qofka jannada ka xarimayn oo xataa naarta haba lagaga soo gooyo wuxuu galabsaday eh jannada wuu ku dambayn uun muslimku dembi kasta hadduu gala iyo macaasi kasta waana raxmadda iyo deeqsinimada ilaahay ayay daliil u tahay inaan gaalnimo iyo shirki mooyaane wax kale aan jannada lagaga qadin laakiin qofka gaalnimo iyo shirki ku dhinta kaasi jannada ma uriyo jahannamo ayaanu ku waaraa ciyaadan billah xadiidka faa'iidada ugu weyn aynu kala baxnay waxa weeyi gaalnimada kitaabka iyo sunnada kusoo aroortaa inay labadaa u qaybsanto gaalnimo weyn oo qofku xeradii islaamka banaanka uu ka noqonayo uu dibadda kaga baxayo diinta iyo gaalnimo yar oo qofku isagoo muslim ah oon xeradii islaamka ka bixin uu noqonayo kufrun asqarka waxaa looga jeedaa faasiq qof dee camal acmaashii gaalada ka mida ku dhacay laakiin aan ku gaaloobayne ku dambaabay uun alxadiiu taasic xadiidka sagaalaad taxriimu qitaali lmuslimiin waxa uu ka hadlayaa xadiidkan sagaalaad xaaraantinimaynta la xaaraantinimeeyey dadka muslimiinta in lala diriro o lala dagaalamo fii gayri dafci lbagyi iyadoo aan gardarre iyo bagyi lagu difaacayn iyo walfasaadi fi lard ama arle aan la fasahaadin macnaha dee waxaa laga fahmayaa ciwaanka iyo tarjamada xadiidka dee labadaa qod dadka muslimiinta ah in lagula dagaalami karo oo macnaha haddii dadka muslimiinta ah qaar kamida intay islaayaan oo la dhexdhexaadiyo qolo kamida loo taag waayo iyadu gardarrada iyo dulmiga wado waxaa xaq ah taa dulmiga iyo gardarrada wadda in lala dagaalamo ilaa intay toobad keenaysa ilaahay diintiisa usoo noqonayso oo ilaahay baa markuu ka warramay laba daa'ifa hadday isku dhacaan heshiisiya oo mu'miniina waxa ilaahay uu yidhi fain bagad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabqii xataa tafi'a ilaa amri illah yacni labadan qola ama labadan qaybood ee mu'miniinta ka mid ee dagaalamay hadday midkood tii kale ku gardarooto oo ay waxa weeyaan gardarradaa iyo dulmigaana ka joogsan weydo la dagaalama ilaa inta ilaahay diintiisa usoo noqonayso sidoo kale fasaad arlada haddii la fasahaadiyo naf iyo maalba waxa weeyaan dee dadka fasaadkaa wada waa lala dagaalamaya oo waa lala diriraya oo xadka ilaahay baa lagu oogaya oo waa la laynaya inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu ilaa akhiri alaaya in la laayo la deldelo la ciqaabo la cadaabo oo ifka lagu cadaabo ayaa ilaahay amray waa kuwa arlada fasahaadiya ee waddooyinka jara ee naf iyo maal iyo dhiig iyo hanti dadka muslimiintu ay ka badbaadi waayaan ee amni darrada iyo khalkhalka keena marka waxaa tarjamada sheekhu uga dhigay fii gayri dafci albagyi waalfasaadi fi lardi xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey in muslimiinta lala dagaalamo fii gayri dafci albagyi waalfasaadi fi lard yacni in gardarro lagu difaacayo ama arlada fasahaadkeeda lagu joojinayo mooyaane labadaa wuxuu uga soo reebay dee labadaa waa lagula dagaalami karaa oo gardaradana waa lagaga joojin karaa daa'ifada baaqiyada ah kuwa mufsidiinta ana fasaadkooda waa lagu joojin karaa dagaal waxa weeyaan laakiin wixii ka soo hadhay waa xaaraan dad muslimiina dagaal in loo qaato can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ilahi raalliha ka ahaadee can nabiyi nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nabigu yidhi man xamala calayna silaaxa qofka hubka noo soo qaata si uu nagula dagaalamo falaysa minaa annaga naga mid maaha buu nabigu yihi sal alay slam rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkaana bukhaari iyo muslim ayaa wariyey hada alxadiid waxa uu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inuu beri ka yaho unu shaqo ku lahayn qofka dadka muslimiinta ah hub usoo qaata waxaad u fiirsataan dhallinyartaay hada alxadiid oo weeleeya oo si fiican dhegihiina ugu qaata nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam beri buu ka noqday ninka ummadda islaamka hub usoo qaata si uu ula dagaalamo ula diriro falaysa minaa waxaa lagu fasiray falaysa minaa ay laysa calaa hadyinaa wa ariiqatina nebigu wuxuu leeyahay ninka noocaasii hadyigeega iyo dariiqadayadii xaqa ahayd kuma taagna ee wuu ka baydhay waa nin aan hanuunsanayn oo habaabay habow ayuu ku dhacay iyo baadi waxa shaki la-aana maanta waxaynu indheheenna ku aragnaa oo dhegaheenna aynu ku maqallaa ummad islaama oo ashahaadanaysa oo hub loo soo qaatay oo weliba la leeyahay waaba ka sii darane jannaa lagu gelayaa waxaa shaki la-aana dadka dhallinyarta ee lagu khalday aayarunbaa jannatulfirdowsa halkan laga darsanaya aye miino intaad isku xidho waxa weeyaan dadka muslimiinta agal waxaa xaqiiqo ah jannatulfirdowsa ma darsanaye waa hubaal jahannamo inuu darsanaayo waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxa w yidhi yacni warankaa ama leebkaa afkiisa gacantiisa ha ku qabto lianlaa yu'diya muslima si aanu muslimiinta maanta dhiigooda si sahlan sida togab waxa weeyaan dhiigooda u qulqulaayo nebiguna wuxuu ka soo gaadhsiiyey ninka isagoo leeb wata yacni suuqii dadku ku badnaayeen dee soo dhex mara amase masaajidada leebka afkiisa ha qabto gacantiisa ha saaro si aanu qof muslima ugu dhibin ama aanuu xagan waa xurmada qofka muslimka ah bal nabigu waxau yihi sala allahu alayhi wasalam man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin faina almalaa'ikata talcanu xataa yanzic wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih ninka walaalkii hubkiisa ku fiiqee xaggiisa ku jeediya malaa'igta ayaa lacnadaysa ilaa waxa weeyaan uu ka jeediyo xataa walaalkiisii hooyadii iyo aabihii ay dhaleenba ha noqdee allahu akbar waxay nusuustaa aynu akrinay ay daliil u tahay xurmada iyo karaamada muslimku uu leeyahay ee maanta lagu baabi'iyey magac diineed qof diin sheeganaya oo aayad iyo xadiid akhriyaaya ayaa waxaasoo nusuusta intuu indhaha iska qabto kuu sahlaya oo kuu bannaynaya dadka muslimiinta ee walaaladaa dhiigooda inaad si sahlan u daadiso waxaa acraadoodii iyo amwaashoodii iyo dimaadoodii lagu bannaystay biadna alxiyar sababaha ugu sahlan ayaa lagu bannaystay hebel buu la socday dukaan buu wax ka iibsaday kaasuu la hadlaayey telefoon buu diray ayaa lagu gaalaysiinaya xerada lagaga saaraya dabadeed xabad lagu dhufanaya ilaahay agtiisa cudurdaar ma lagaga helaya lagaga heli maayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xarimay qofka muslimkaa xataa in laga nixiyo oo bal hadda u fiirsada iska dhaafin dhegta dhiigga loo dara eh in laga nixiyo ayaa nebigu uu diiday xurmada muslimu leeyahay darteed oo nebigu waxa uu yidhi waxa weeyaan wakti waktiyada ka mida iyagoo safar ku jira ayaa nin saxaabi oo seexday ayaa saxaabadii qaarkood ay ka yara nixiyeen markaasuu ninkii kacay isagoo argagaxsan nebigu wuxuu yidhi laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima ruux muslim ah xalaal uma aha qof muslima inuu ka nixiyo adiguna nixin iska daa inaad hub ku fiiqda iska daa waxa weeyaan dhiiggiisi ayaad dhulka u riday rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii usaama fi saxiixi lbukhaari waad garanaysaan usaamo iska daa waxa weeyaan dhiiggiisa ayaad dhulka u riday rasuulku sala allahu alayhi wasalam xadiidkii usaama fii saxiixi albukhaari waad garanaysaan usaamo wuxuu ku yidhi intuu rasuulku u diray duulaan iyo ghaswo ayaa gaaladii intay ku waaberiisteen ayay jebiyeen usaama markaa wuxuu yidhi sida saxiixulbukhaariga ku sugan laxiqtu ana warajulu min alansaari rajulan minhum wuxuu yidhi usaama ibnu zayd aniga iyo nin ansaari ah ayaa waxaanu soo haleelnay ilaan colkii baa jabay oo gaaladii bay jabiyeen oo ay caydhsadeen oo eryadeen markaa wuxuu yidhi waxaanu soo gaadhnay nin nimankii gaalada ka mid ah falamaa khashinaahu qaala laa ilaaha ila allah mar alle markaanu soo gaadhnay ee seeftii ay dul hadhisay uu is yidhi alla ilaaha maanta baxsan maysid ayuu ninkii mushrigaa wuxuu yidhaha dagaal buu ahaa dagaal ku jira laa ilaaha ila allah waa shahaad qaala fakafa canhu alansaariyu faطacantuhu birumxi xataa qataltu wuxuu yidhi ansaarigii mar alle markuu ashaahatay isagu waa ka joogsadoo seeftiisa iyo gacantiisa waa ka laabtay laakiin usaama wuxuu yidhi anigu warankaygii intaan ka taagay ayaan dhinaca kale uga saaray ilaa aan kow kaga siiyo aan dilay qaala falama qadimnaa balaga dalika anabiya sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi markaanu markaas soo noqonay ayaa arrinkii nebiga gaadhay faqaala lii yaa usaama aqataltahu bacda ma qaala laa ilaaha ila allah wuxuu yidhi usaamow ninkan ma waxaad dishay intuu ashaahaatay kadib fama zaala yukariruhaa xataa tamanaytu anii lam akun aslamtu qabla dalika alyawm wuxuu yidhi rasuulku kama zuulin inuu igu celceliyo war ma waxaad dishay isagoo ashaahaatay usaama wuxuu yidhi ilaa aan ku tamaniyoon doonayba maalintaa ka horba inaanan islaamin waayo dee alislaamu yajubu maa qabla wuxuu tamaniyeyba alla miyaa noqdo nin maantuun islaamay oon dembi horaba lahayn yacni warwarka uu ka warwaray dembiga uu galay culayska iyo adeyga uu leeyahay darteed fii bacdi riwaayaat waxaa usaama uu yidhi yaa rasuula allahi qaalahaa mutacawida rasuulkii allow markuu arkay inaanu baxsanayn ayuu kelmadan u yidhi ashahaadade laa ilaaha ila allah si uu dhiiggiisa ugu dhawro ee dhab kamay ahayn nebigu wuxuu ugu jawaabay ma garanaysaan hallaa shaqaqta can qalbi usaamow oo qalbigiisa maad kala jeexdi si aad u ogaato ma ka dhabbaa mise waa ka dheeldheel macnuhu waxa uu yahay adigu maba ogaan kartid inay ka dhabtahay iyo in kale waayo iimaanku qalbiga ayuu degaa oo tawxiidka iyo caqiidada waa shay baatin ah qalbigana alla mooye cid kaleo ogaan kartaa ma jirto marka mar haddii ilaahay mooye cid kale aanay ogaan karin dee kuuma banaano qofka inaad tidhaahdo maya maya waa munaafaqo waa afka baarkiisa qalbigiisa kuma jirto oo yaa ku ogeysiye adiga inaanay qalbigiisa ku jirin miyaad qalbigiisa jeexday walaalayaal billaahi calaykum billaahi calaykum waxaa idin weydiinaya ilah baa idinku dhaariyey kelmadda laa ilaaha ila allah waxay anfacday wax u tartay ninkii goobta dagaalka ku jira ee dagaalamaya saxaabada gumaadee yaryareeyey ee dagaalka la galay foolka foolka ah ayaa markii gacanta lagu dhigay uu ashaahatay uu rasuulku leeyahy usaamow maxaa kuu geeyey waabu ashaahatay haddaba kelimada laa ilaaha ila allah hadday ninka anfacday oo weliba goobtii iyo xaruntii lagu dagaalamayay ay wax ugu tartay miyaanay wax u tarayn ka ku dhashay ee ku dhaqmay ee ku ababay ee ku barbaaray ee soomaya ee salaadaya ee waysada qaba miyaanay wax u tarayn waxay xaqiiqadu tahay wax way u taraysaa oo way anfacaysaaye laakiin khawaarijta aan diinta iyo xaqiiqada islaamka fahmin ayaa agtooda aanay waxba uga tarayn waayo kuwaasi dee xaqa waa ka leexsan yihi laakiin kelimadan laa ilaha illa lah wax sahlan ma ah fii bacdi riwaayaat waxaa ku soo aroortay nebigu inuu ku lahaa kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah ida jaaءat ywma alqiyaama usaamow sideed laa ilaaha ila allahu ka yeeli doontaa qiyaamaha markay timaado iyadoo ninkaa u doodaysa oo difaacay idan haadihi alkalima waa kelmad culus oon sahlanayn qofka ku dhawaaqee afkiisa ka yidhaahda qofka muwaxidkaa ee iimaanka iyo islaamnimadu u sugan tahay si sahlan dhiiggiisa in lagu banaysta ma aha walaalayaal waxaa xaqiiqo ah maanta caalamulislaami waxaa ka jira hadday qarax tahay hadday dagaal foolka foola tahay oo muslimiinta dhexdoodii ah yacni maanta waxa hareeraheenna ka dhacaya ee dad muslimiina dhiigooda lagu banaystay ee ummad aamin oo iska nabad yacni nabadgelyo ku seexatay lagu waaberiisanayo ee gawaadhida la gelinaayo waxyaabaha noocaasa islaamku waa ka beri jihaadna haba lagu magacaabee shaqo kuma leh waa fasaad waana fitno ummadda lagu jahawareeriyey diintii xaq ahaydna lagaga durkiyey dad fara badan islaamku quruxduu lahaa islaamku raxmadduu lahaa islaamku wanaagguu lahaa dad fara badan baa ka durkay oo nacay oo mooday waxaa waxshigee bahalnimada ah ee dhiig la daadiyo mooye aan dan kala lahayn qaar fara badan baa islaamnimadii taa mooday oo kaga fogaado o kaga durkay islaamku waa raxmad nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi laa tunzacu araxmatu ila min shaqiy raxmadda lagama siibo nin guul darraysto ahlu naar oo shaqiya mooyaane macnaha qofka muuminkii waa raxiim yani dad la biraynaya halkaad ku aragtay sida xoolaha la gawracayo o qadaadka laga gawracayo miyaa aragtay nebi maxamed intuu jihaad ku jiray iyo asxaabtii nebigu intay dagaal ku jireen iyo taabiciinti iyo atbaacu taabiciin qof baa lasoo qabto sidii neef xoolaan loo gawraca miyaa weligiin maqasheen ma kula tahay kuwani inay ka diin fiican yihiin ma islaam kalaa usoo degay mise kitaab kalaa samada uga yimid laa wallah laakiin diintii nebi maxamed ayaanay ahayn waxa weeyaan waxay ku baaqayaan ay ku sugan yihiin diintii nebi maxamed iyo raxmadiisii nooca may ahayn nebigu wuxuu ka soo gaadhsiiyey sala allahu alayhi wasalam nin baa yidhi rasuulkii allow markaan neefka adhiga aan qalanaayo waan u naxariistaa oo qalbigaygaa damqanaya wuxuu yidhi washaata idaa raximtahaa raximaka allah laxda aad gawracaysa haddaad u naxariisato adna ilaahay waa kuu naxariisanaya walidaalika ayay sharci tahay in iyadoo neefka laga qarinayo inta midida lasoo soofeeyo o lasoo afeeyo oo si wanaagsan loo soo diyaargareeyo in looga raaxeeyo oo idaa qataltum fa axsinu lqitla waidaa dabaxtum fa axsinu dibxa waayo ina allaha kataba alixsaana cala kulli shay yani xataa markaad gawracaysaan si wanaagsan u gawraca baa la yidhi oo uga raaxeeya xataa markaad wax dilaysaan dilka sharciga laydin ogolaaday si wanaagsan u dila googooya oo suura xumeeya oo waaxba mar jara oo dhulka jiijiida oo dabka ku shida lama odhan arrimaha noocaasee akhlaaqiyaad iyo dhaqanka islaamka xataa waa ka beri shaqo kuma leh oo xataa dagaalkii ay saxaabada iyo nebi maxamed geli jireen wuxuu ahaa dagaal gobonnimo ah oo foolka fool ah oo qofka looga raaxaynayo qoorta laga goynayo laakiin waxaan la jarjaraya marna madax marna lug marna sanka marna dhegta la goynayo ma ahay noocaas marka calaa kullin yani khulaasadu waxay tahay waan aada iyo aada ugu celcelinaya oon arrintaa ugu dheeraaday waxaan ogahay maanta shabaabka iyo da'yarta muslimiinta sida in fara badan loo majara habaabiyey ee qaar fara badan ay ugu sahlan tahay inuu isagoo miinaysan aabbihi hooyadii kusoo noqdo way u fududahay waayo waxaa looga dhigay jannadiiba intaasaa kaaga hadhaalayay inta aad gurigiina isku qarxinayso ayaa jannadii ay kuu jirta mar alla markaad gasho horaad dalaq ka odhanaysa nusuusta sharciga haddaad u fiirsataanna qofka ficilkaa sameeya jahanamaa loogu ballan qaado oo ahlu naar buu noqonayaa lagu cadaabo wuxuu naftiisa ku cadaabay ilain isagaa ifkii naftiisa ku cadaabay ilaahayna aakhiro waa ku cadaabaya waxaa loo baahan yahi inaad garataan xurmada iyo qiimaha dhiigga muslimku uu leeyahay oo aanu idinla fududaan meel aad joogtaanba aada iyo aada uga baraarugsanaada arrintaas madhabka khawaarijtana iska ilaaliya oo ku binaysan dadka muslimiinta dhiigooda in la banayso wafaqa allahu ljamiic lima yuxibu wayardaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin